warbaahinta idaahiyuustan waxay ii soo tabanaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan daacadnimo
lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba isla mar ahaantaasna ay yeesheen hogaamiyaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka oo goobjoog ay ka ahaayeen qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay qaabka ay u qeybsanayaan gobolada bays boqol iyo shabeellada hoose xildhibaanada baarlamanka maamulkaasi uu yeelanayo saddexda gobol xildhibaanada ay kala qaadan doonaan ayaa lagu sheegay in gobolka shabeellada hoose xildhibaanadiisa ay noqon doonaan soddon iyo lix halka gobolada baay iyo bokolna ay qaateen konton iyo sagaal xildhibaan waxaana qadka taleefonka aan wax ku weydiiyey afhayeenka golaha malaagyada malaag maxamed yacquub malaag derow isagoona ka waramay qaabka xulista xildhibaanada loo mari doono iyo qaabka loo kala qaybsaday isagoona sheegay in wadatashii beelaha in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay wada yeesheen kadib uu ka soo baxay in labada dhinac ay ku heshiiyaan isla maraxantaasna goboladu ay wada qaataan xildhibaano loo dhan yahay waxa uuna sheegay in muddooyinkii u dambeeyey gobolka shabeellada hoose kulanaha asaasiyada uu u soconayay madaxweynaha maamulka iyo beelaha dega halkaasi sidoo kale baa iyo bokoolna kulan uu la qaatay anta basaakay ku afgartay in xildhibaanadu ay wada qaataan gobolada baay bokool iyo shabeellada hoose ugu dambayntiina qalanka lagu duugay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan ayaa si weyn u soo dhobeeyey beelaha ku hesiyey iyo gobolada xildhibaanadaasi tiradoodu gaaraysa labaad soddon iyo lix xildhibaan ilaa konton iyo sagaal xildhibaan oo goboladu kala ay kala qaateen si kastoo ay ahaataba waxaa laga dharsugayaa in maalimaha soo socda la gudagalo si loo xulo xildhibaanada maamulkaasi uu yeelan doono inkastoo ay jiraan dad fara badan oo arrintaasi weli aan ku qanacsanayn